waaye marka aynu eegno khawaarijta haddaynu ku yaro horeyno alkhawaarij marka laga warramayo ahlulbidaca ahlulbidaca marka laga warramayo ahlulbidaca culimadu waxay uqaybiyaan laba qaybood ahlulbidac ku shuhroobay awalan ictiqaad ku hallaabay oo bidcadooda ay tahay bidcatulictiqaad ay tahay oo waxay ku lumeen ay tahay markaa caqiido caqiidadaa ay ku lumeen ay ula wh una weheliso seeftoo ay qaateen oo muslimiinta ay la dhex qaadeen marka munaafaqad labada arrimood maanaa arrinka koowaad waa markaa waa markaa caqiide faasida caqiidadaa faasidka ahlulbidac oo dhami waa wadaagaan caqiidad caqiidada faasidka jamiicu ahlilbidac way wadaagaan laakiin qadiyada seefta in ummadda logula baxo iyadoo laga yaabo ahlubidacu markaa ay dhacdo intooda badan inay markaa seefaha ay la baxaan ayaa haddana seefaha in lala baxo qolaa mashhuuriin ku macnaa ku aanbaxday in ummadda seefta lala dhex qaado qoladaasi waa khawaarijda waxaanay culimadu yidhaahdaan dawaaifka dawaaifka firaqu baallaha ama firaqa hallaabe dariiqa xaqaa ka bayday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga warramay axaadiis mutawaatir ah axaadiis mutawaatira wuxuu kaga warramay waxaa jirtay khawaarij manaa firaqa kale nebigu calayhi salaatu wasalaam dee axaadiisa markaa guud ahaan waxa weeye in xadiid markaa rasuulku tilmaamo firaq baalla baa soo bixi doona ummadda ayaa intaas hadda ay ukala bixi doonta la yidhi waa jiraan laakiin firaq nebigu calayhi salaatu wasalaam inkaasoo xadiid uu kaga hadlay oo axaadiista waliba kasoo arortay axaadiis ay tahay markaa mutawaatira ay tahay waxaa jira markaa nimanka khawaarijta la yidhi manaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaasoo xadiid ayuu rasuulku khawaarijta kaga warramay nebigu mar wuxuu sheegay sifaadkooda oo sifaadkooda markaa sifaadkooda sida ay yihiin sifaadkooda rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu rasuulku naga warramay xagga muctaqadkooda sida uu yahay mar rasuulku wuxuu ka warramay sida markaa da-doodu inta ay tahay oo rasuulku wuxuu ku timi sufahaa alaxlaam xadataa lasnaan inay yihiin sufahaa alaxlaam dad markaa maskaxdooda ay daciif tahay oo qasru nadar nadarkooda uu gaaban yahay oo markaa sida markaa xayawaanada qaarkood ay u yihiin markaa kuwa markaa maskaxdoodu yar tahay inay caqligoodu yaryu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaluu sheegay xadataa lasnaan inuu cumrigoodu yaryahy oo had iyo jeer caqli darradu waxay ku badanta dadka dhalinyarada ah qasru nadar inuu had iyo jeer wadayqu fikri wuxuu ku badanya qofku marku dhalinyarada yihi cumrigiisu saqi cumrigiisu yar yahay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay xadiidka awalan in cumrigoodu cumri dhalinyaro ay yihiin waa tale dad caqli daran ay yihin caqligoodu hooseeyo waxaa kaloo nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min arimiya waxay uga dhex baxayaan diinta sida leebka uga dhex baxo waxaa lagu ganaa lagu turo bu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maanaa leeb nin xoog weyn uu markaa riday oo markaa uu deero ama cawsha ku riday ama ugaadha ku riday feedhaha intuu kaga dhigtay dhinaca kale uga saaray sidaasoo kale leebku markaa uu aan waxu u raadin in uga dhex baxaayo oo wax dhiig iyo wuxuusaanu neefkaa ka soo qaadaynin saasoo kale diintuna ay uga dhex baxayaan bu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tahaan la-aan oo nuqdadaasina waxay kutusaysaa cadamu lfiqhi fi ddiin inaana ilahay adaa la maqnaa sheekh may furi waxaa markaa uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in xaaladoodu ay tahay waxa la yidhaahda maxay cadam alfiqhi fi diin ilahay diintiisa ilahay diintiisa inaan aqoon ulahay ilahay diintiisa aqoon uma leh waa juhaal min ajli khalqi illah waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam sifaadkooda uu ku sheegay inay kamid tahay kathrat alcibaada mid cibaado badan khawaarijta waa cibaado badan yihin taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wasiyaamahum wa siyaamakum maca siyaamihim waa xaqiraysaan bu rasuulku yii salaadiina oo saxaabadii saa lagu leeyihi salaadiinaa xaqiraysaan marka salaadooda la eego soomkiinaa xaqiraysaan marka soomkiina la eego bu nabigu yhi calayhi salaatu wasalaam imisa sifaynu hayna khawaarijtu ay leedahay inay xudasaal asnaan yihin rag dhalinyaro ah inay sufahaa alaxlaam yihin rag maan gaaban inay yihiin rag markaa yamruquuna min addiini kama yamru kamaa yamruqu sahmu min arami min arimiya inay uga dhex baxayaan ay uga dhexboodayaan waxaa la yidhaahda markaa diinta uga dhexboodayaan sida leebka uga dhexbooda waxaa lagu gano fahanlaan ilahay diintiisa waxba kama yaqaanan aqoon male min ajri khalqillah walidalika yaa dawaaifka kale iyo firaqa kale waxay leeyihiin kutub maraajica iyo musanafaad ay uqonoqdaan khawaarijtu ma laha alkhawaarij ma laha musanafaad iyo kutub marka ay ictimaadaan oo ay u noqdaan bale qaarkood waxaa la sheegaa kitaabka qur-aanka markay doonaya tafsiirkeeda inay eegaan inay qaamuuska soo qaataan awaamiista intay soo qaadaan ay ka baadhaan alxukmu macnihiisa ay ka baaranba waxa carab carabi waxay ku macnaysa waxaa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyo sifaadkooda kamida katrat lcibaada mid cibaado badan inay yihiin oo cibaadadaan aan ahayn de in lagu darmo waxaa kaloo rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam sifaadka khawaarijta inay kamid yihiin oo ay kamid tahay yaqtuluuna ahla islaami wayadacuuna ahla lawthaan yaqtuluuna ahla islaam ummadda islaamka inay birta ka aslaani laaya wayadrukuuna ahla lawthaan dadka asnaamta caabudan inay ka tagaan marka dadka asnaamta caabudana inay ka tagaan ay daayaan iyagaana la hadla waa garanaysaan baan filaya qisadii markaa cabdillahi bnu khabaab binu aras radi allahu tacaala canhu ayaa xilligii fidnadii ay dhacday ee khaasan dagaalkii markaa safiin la odhan jiray marka cali iyo mucaawiya dhex maray kabacdi isagoo markaa baxsada oo saxaabigaasi inuu ka hijroodo dhulkii markaa dhibaatooyinka kaga taagnayn doonaaya ayuu ku soo baxay daaifatu min khawaarij meel joogta isagoo xaaskiisii wata kitaabka qur-aan inay degta ku sita marka markaasay dheen man anta war maxaad ahayd markaasuu yihi ana saaxibu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waxaan ahay ninay nebigii saaxiib ahaaya nebi maxamed la saaxiibay saxaabiya aabihiina saxaabi yahay markaasay yidhahan bal xadiid noo sheeg xadiid noo sheeg markaasuu yihi nabigaa wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam takunu fitnatun fitna ayaa dhici doonta alqaacidu fiiha khayru min alqaa'imu fiiha khayru min almaashi walqaacidu fiiha khayru min alqaa'im xadiidkaasu u sheegay marka waxaa dhici doonta rasuulku yihi fitno fitnadaasoo ninka fadhiya uu ka khayr badanya ka taaga ka taagna uu ka dhex khayr badanya ka dhex cararaaya ka dhex socda ka dhex socdaana uu ka khayr badan yahay ka markaa dhex ordaaya ka markaa ninka u hanqaltaaga fidnadaana fidnadu waa u yeedhanaysaa xadiidkaas danka ka warramay uu sheegay marka markaasuu kitaabka luqunta u sudhnaa waxay ku yidhahdeen kitaabkan luqunta aad ku sidataana amraayo inaan ku dilno kitaabkan qoorta kuu sudan ayaana amraayo inaan ku dilno markaasuu yihi kitaabku cidduu dilana dila kitaabku cidduu nooleeyana nooleey mana cidda kitaabku cidduu daay daayo hala daayona hala daayo kitaabku cidduu dilana hala dilo adigu waa dileen saxaabiga xaaskiisuna way dooxeen waa dooxeen xaaska meeshu way ku dileen oo waxyaali soo dedejiyay ama ku dhiirigeliyay cali bin abi taalib radi allahu tacaala canhu dagaalkii min harwan la odhan jiray ee shiicada oo khawaarijta ku dabar jaray oo wixii soo dedejiyey marka iyo kamid ah deedna markaasa wuxuu leey nin addoon ahaa oo iyaga la socdo khawaari la socday nimanka khawaarijta ah ayaa wuxuu ley markii lasoo dilay cabdillahi bin khadaab bin aarad markii lasoo dilay xaaskiisana la dooxay ayaa waxaan ku soo baxnay nin markaa gaalo kiristana mise talo majuusi buu ahaa oo doofaara dhaqday doofaara meel ku haysta markaasay qaarintay dhagxaan qaadeen ayay doofaaradii ku tuureen markaasay dhan ah wiil qaar baa qabsaday waxay dembigaa ku dhacaysaa ina dimatu nabiyikum calayhi salaatu wasalaam ballantii rasuulku meede sugii rasuulku yihi gaalada idinku dhex nool ballantooda ilaaliya dimadooda iyo markaa cahrigooda ilaaliya u isku wacdiyaya ninkii baa madaxa qabsada waa nin gaalo aha isaga laftiisa muslim mu ahay wuxuu ku ri wallahi waan idinla yaabanay nina halkanaa kusoo dishano xaaskiisana kusoo dooxdeen afar doofaaro dhagax lagu tuurayna ninkii ku tuuray waa qabsanaysana waa dagaalaysan bal adigu suurayso labada masalo taariiqa udhexeeya inta u leegyahay bal suurayso mana masalona waa masalo markaa waa waxa qofkii la dilay waa saxaabadii nabiga nin kamid saxaabi kamida waxaa la dilay markaa weliba kitaab qur-aana qoorta ku sita xaaskiisii waa la dooxay waxaana la isku qabsanaya oo ragga lagu dagaala laga yaabo in lagaga hijroodoba doofaar laba dhagax lagu tuuray nin dimiy u leeyahay ndimiy marka waa maxay bimanaa yamriquuna min addiini kama yamriqu sabi min arimiya marka waxay diinta uga dhex baxayaan ay uga dhex boodayaan sida leerku uga dhex boodo waxa lagu gani buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa nimanku kuley dhowrka arrimood ayaa markaa ay ku sifaysan yihiin kamanay bixin marka adduunka ilaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam awaaishoodii cahdigii nabigaa la helay waa nimankii rasuulka ku tuhmay cadaalad daro ee rasuulku le calayhi salaatu wasalaam yakruju min didi hada qowmun taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim oo nebiga nin ba u yii markaa aahaaru cibaaba ay ka muuqato oo ku yihi icdil maxamedo cadaalad samee markaasuu nabigu yihi ya cadaalad samaynaya haddana anigu aanan cadaalad samayn marka awaaishoodii xilligaasaa la helay xilligay laakiin ciidan milatariya awood yeesheen xilligii waxay ahayd markaa cali bin abi taalib radi allahu tacaala canhu cali dagaalla ayuu la galay markaa fara badan waxaa kamid ahaa dagaalkii naharwan markaa ku gaadgaabiyo ku dhameeyey aakir ilaa markaa xilli kastoo dawlad islaam ay timaado dawla masalan cabaasiya dawla lamawiya dawla cabaasiya dawla cuhmaaniya xilli walbana khawaarijtu waxay ku joogtaa oo jiritaan ilaa yawmina haada na markaa waa jiraan oo maanta oo kale jamaacada leh jamaacadu hijra watagfiir oo meelo fara badan markii adduunka markaa ka jirta waxay ku abtirsadeen nimanka khawaarijta muctaqadkooda muctaqadkii wixii nebigu ku sheegay o dhan calayhi salaatu wasalaam way ku sifaysan yihiin ee markaa nimanka khawaarijta uu kaga warramay oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxyaalahu kaga warramay ba waxaa kamid ah inay dadka muslimiinta ay laynayaan oo dadka muslimiinta ay laynayaan dadka muslimiinta waxay xalaashadeen dhiigooda oo ay xalaashadeen hantidooda oo diyaarta muslimiinta waxay ku tilmaayeen diyaar kufri inay yihiin dhulkii gaalada oo waxay u yaqaaneen dabaaixdooda iyo waxay qalaan inaanay xalaal ahayn imikana jamacadu hijra watakfir ba jirta hadda intaa qawarigta hore ay lahaydba iyana waa leeyihin oo in markaa dadka muslimiinta ay tagfiiriyaan waa talabaada inay markaa diyaartooda diyaar kufri ay u yaqaanaan in wixii kaisar lagula mucaamaloon jiro o dhan dadka muslimkaa ay kula mucaamaloodaan ama ay kula dhaqmaan magaaladeenana waa joogaan hadda oo dhulkeenana waa yimaadeen xaggan etoobiya ayaa markaa gobollo etoobiya kamida marka wal etoobiyada markaa shisho ah ayaa marka ay degan yihin dadna hadda waa yimaadeen magaalada ku miisaanada suuqa qaata ee dee dala mudo dadka wadaadada inay yihiin waa iyaga marka waa iyaga qaar kamid a kale waa xilli xiliyada kamida waan is aragnay oo dhowr jeer marka waan la kulanay laakin ilaahay subxaanahu wataala qof markaa markuu ku arka qamuniyeysanaayo oo ku arka qof gaala inaad tahay oo dhiiggaaga usoo uraayo de waxay qofkaas marka inuu xalaa ku intifaaco waa waa marka waa arin fog marka waay wuxuu arkaa wixiisan isagoo kutub yarba halaa ku haysta laba risaaladood maxamed nuur cumaan in la yidhahda uu qoray oo soomaali labadaasna hoosta ku haystaa labadaa wixii kasoo hahay isaga marka labadaa risaalad wixii kasoo hadhay uma arkaya haba yaraatee xaq inay tahay nimanka marka khawaarijta waama jamacatu hijr wa tagsiir waxaa haboon inuu qofku ogaado iyaga dadkan ay tagsiirinayaan iyaga kufriga uga dhow culamada islaamku ama culamada ahlisunna waljamaca ismay khilaafin saaxibulkabiira inuu faasiq yahay marka ama inaanu gaal ahayn oo kabiirada aan waxba lagu tagfiirinaynin ijmacu ahlisunna waljamaca saasuu ku dhacay oo kabiirada waxba laguma tagfiiriyo laakin iyaga waa laisu khilaafay ma la tagfiirinaya khawaarijta ma gaala mise wa islaam oo culamo badan oo culamaa salaf kamid a yidhi markaa waa nimanku waa gaalo wakufa iyago xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood markaa deliishanayo khilaafadu markaa waxay tahay de nin kufrigiisii adaa laisku khilaafay kufrigaagii fasia markaa kufrigiisi laskuma khilaafay waxaan leemanaa inuu muslim yahay cid iskuma khilaafsana ahlusuna waljamaca markaa qofku inuu iska ilaaliyo ayaa marka haboon oo markaa waajiba arrinka kale wuxuu yahay waxaa jira dawaaif walow yaanay noqon jamacatu hijra watakfir ama khawaarij yaanay noqone laga helay siimaad ama calaamaad fara badan oo khawaarijtaasi ay leedahay oo waxaa laga yaaba in qofka lagu waaniyo la yidhaahdo qofku waa caami waa caami saddex masalo caalim buu isaga isaga dhiga wuxu saddex masalo waa ka fadwooda lakin saddex wax kale kama fadwoodo maxaad ka fadwootaa waxaan ka fadwoodaa buu yidhi waxaa la yidhahda xukunka atagmu bikayri ma anzalama kufri ma mise kufri ma waa ko waxaa kalean ka fadwoodaa xukaamku magaala mise waa islaam waxaa kalean ka fadwoodaa dhowr masalo markaa noocaasa ayuu wuxu anuga caalim baan kuwaa ku ahay oo waysada ka waran waysada caalimyaad ku tahay miya waysada caalimkumiin waysada ibnu cuthaymiin iyo ibnu gaas iyo ahimada hala weydiiyey aimada hala weydiiyey marka saddexdaa masalana caalimuu ku yahay wuxuu leeyahay cid kale aniga mooyaane in utiitum haada fakuduuhu wain lam tuutawhu fahdaru taasuu kusoo akriyay maqaafata waxubi an haddii taa laydinla yimaado aan idin sheegayna xajiistoo galsambeeda ku qaniina haddii wax ka dawduwan laydinla yimaadana fahdaru ka digsoonaada markaa iska ilaaliya oo waayo dahaarada shekyaa noo dhigaya dahaarada anigu aqoon malihiye dadkaa kale ka dhigta hadda waa dahaara oo dahaaradii baan garanayna sidii masaaishaa waaweyn intaa culayska leeg ee miisaankoodu intaa uu leegyahay saad caalim ugu noqoto in masaa'il masaa'ishii dahaaradan aad marka caalim ugu noqon weydi asaasiyaadka islaamka ah marka waxyaalaha noocaasa dalabatul cilmigu iyo qofka dadka muslimiinta inay markaa ka digtoonadan iska ilaaliyaan weeyaan qofka aimada islaamku ninka markaa dahaarada aqoon u leh ayuunbaa marka axkaamta markaa ka miisaanka badanna marka aqoon u yeelanayo khawaarijta markaa xaaladeeda kolle waxaa jira rasaayil laga qoray si gaara looga qoray waxaa kalaba taariikh dheerna waa leeyihiin oo culimada ay ka waramaan waxaa markaa mudanun in qofku iska ilaaliyo oo markaa keyradooda iyo waxyaalahooda aan markaa ku dagsoonin mubidu kuli khaarijiyin maariqin wakuli khibin raafiriyin faasiqin wakuli khibin iyo khaayin kasta markaa la dagaalamo dilay oo raafidiin raafid iyo faasiqi fisqi badan cajaa-ib raafidadani maxay ahayd shiicadu se goormay markaa ay bilaamatay soo ereyga raafida wuxuu ka yimi zayd binu caliy binu xusein binu cali bin abi aalib ayaa wuxuu iga yidhaahdaan deegaanka mahashii ciraaq kuufa iyo shaydun caliyo ka soo cadhooday amiirkii xilligaa talada islaamka iyo dawla amawiya u talinaayey waa silayo sulaymaan bin cabdilmalik inuu ahaa ka soo cadhooday ayaa wuxuu yimi ciraaq kuufu yimi kuufu shiicadii ay hoganayso shiica hoganaysa taa maanta way hoganayso deedna markaasu wuxuu ku yidhi shiicada waxaa jira qaacide agtooda waxay dhahan laa walaa ila maca albara wala albara ila maa ila ila maca alwala hada caynkaas marka laa baraa berin noqosho lama aqbalayo berin noqoshada abubakr iyo cumar laga laga berin noqdo ilaa bilwalaa iyadoo cali la xidhiiriyo mooyaane wala lwalaau walana la aqbali maayo ila bilbaraa abubakr iyo cumar oo laga berin noqdo mooyaane hadduu qof yidhahda cali waan jecelahay oo cali aada iyo aad baan u jecelahay abubakr iyo cumarna waan jecelay iimaankiisa la aqbali maayo waxay dejiyeen bimanzilati laa ilaaha ila allah alimaanu billahi wakufru bitaaquut halkaasoo kale dejiyeen waaa ninka yidhahda cali waa weli ilaahay yidhaa haddana waa nebi yidhaahda lama aqbalayo hadalkiisa ilaa yidhahdo cumar iyo abubakarna waa gaalo cumar iyo abubakarna waa gaalo ninka ila yidhahda hadalkiisa la aqbali maayo ilaa calina sidaa iyo sidaa u ka yidhaahdo dana sayd bin cali baa usoo galay sayd bin ali bin xusein bin cali bin abi aalib markuu usoo galay ayaa wuxuu ku waxay ku yidhaahdeen wuxuu ila dagaal gala markaasay dhaheen waaya maa ra'yuka fi abibakar wa cumar abubakar iyo cumar maxaad ka aaminsanta waanu garano cali bin abidalib waad ku abtirsanaysa waa wowgaaga labaade bal waxaad noo sheegtaa abubakar iyo cumar waxaad ka aaminsan tahay markaasuu i waa wasiira jaddi awowgeyda laba wasiir u ahaaye kaana khayra wasiiri marka laba wasiir ugu khayr badana way ahaa as waa ka yaacay mooda jabiye marka ee yihi waxa weeye imikaad waxaad masiibadii aanu ka cerayn inaad ku dhacdo markaasaa wuxu rafatumuni miyay diideen rafatumuni miyay diideen saasa waxaa loogu magacaaba alraafida alraafida halkaasay ka rafatkumuni shiicadu marka iyada xilligay bilaabeen xilligii marka cali bin abidaalib ayuu ahaa muasiskoodu waan iska rab dhigi doonaa khawaarijta iyo markaa shiicadu waxyaala iska waafaqin waxyalay kuwala ku kala duwan yihiin shiicadu xilligii cali ayay bilaabmeen taasiiskooduna wuxuu ahaa nin yuhuudi iyo cabdillahi binu saba la odhan jiray cabdillahi binu saba ayaa taasiisay cabdillahi bnu saba markuu taasiisiyey wuxuu markaa ugu soo gabaday xubu ahlilbeyt ahlulbeytka inuu jecel yahay oo maxabo uu hayo markuu taa kusoo dhuuntay ayuu arrintii soo waday ilaa akhirkuu yihi cali waa ilaah uu yihi oo cali uu kusoo baxayna maalin maalmaha kamida sida culamaau taarikh ay tilmaamaan sidoo kale culamaa ulcaqaaid culama firada ka firqa ka waramaan ay kutubtooda ku sheegaan nin dadkii wada rubucsan gurigiisa ilaa cali kusoo baxa rukuuc ama sujuudso war maxaa helday inaan idin helay ay idhahdeen anta huwa anta huwa oo huwada ayay wala jeedaan damiirka ah anta huwa allahu ladi laa ilaha ila huwa bay aduu ilah baa tahay cali ilah ya sadna cali waa filaha markaa lamaa ra'aytu lamra amra munkara ajajtu naari wadacawtu qumbara lamaa ra'aytu lamra amran munkaran arrintii markaan u arkay arrin la yaabla inay tahay ayaan ajajtu naari dabkaygii oogay wadacawtu qumbara ninkii qumbar la odhan jirayna waa u yeedhayo dadkan dabka ku gurbaan idhi marka caliintu hogab iyo bahoro qoday ayuu dadkii yihi cali waa ilaah o dhan amray markaa in lagu buro halka lagu cadaabo ninkii marka cabdillahi binu sad alyahuudi ahna waa baxsaday oo degaan kale ayuu cararay waxaana yidhahdeen degaan markii laga ogaado degaan kale ayuu cararay nin dhaqaale iyo hanti haysta ayuu ahaa wayo yuhuud baa lacag la daba taagno dad yahuuda ayaa jiray dadkaa yahuudina waxay doonayeen diinta islaamka marka inay markaa firq iyo balaayo markaa ku dhex sameeyaan maalintaasaa waxay bilaabatay nimanka shiicada la yidhaho ashiica ama arawaafid ayaa xilligaa bilaabatay marka cali waxaa lagu sifeyey inuu khawaarijtana la dagaalamay oo waa yowm naharwan shiicadana uu laayey oo waa markaa maalintaa u dabka kudiray shiicada jir cali waa ilaah marka haddaba shiicadu maxay markaa aaminsan yihin horta shiicadu waa acaajim halka khawaarijtu ay carab ka ahaayeen markaa iyagu markaa carab markaa carabnimadu ay sudantahay u badnaayeen ama qaalibkooda u ahaa shiicadana qaalibkooda wadad acaajima ayay u badnaayeen shiicadu marka la eego waxaa ku dhex sugan dad sanaadiqa ah oo had jir manaahijooda iyo wuxuuna waxaa dejiya dad zanaajiqa dad bilaa diin ah ayaa dejiya shiicadu waxyaalaha marka ay ka duushaa ama culimadooda kutubta ay qoreen waxyaala waxaa ku qoran waxyaala iska wada hor imanaya ninuu ninuu yidhi waa gaal ayuu mid kale odhanaya waa muslim arrinuu yihi jannadaa lagu gelaya ayuu mid kale yihi naar baa lagu gelaya markaasa waxay sameeyeen qaacida la yidhaha asuqya oo siay culimadooda iyo wuxooda ila xaq had iyo jer walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira hadduu ilahay meelaan ahayn uu ka iman lahaa maxaa lagu arki lahaa ismaandhaaf fara badan maadaama wuxoodani baatil uu yahu iska wada hor yimi waa in la sameeya qaacido jamcisa waa waaa la idhaha tuqiya caalimkaasi markuu sidaa lahaa tuqiya sameynaya uu baqanayo koornay arrintan dayaana kamay ahayn oo caalimkaa kale markuu lahaa kaana waa tuqiya iyaduna dabna waxa uu dhexaad oo umuurahooda had iyo jeer ay ku meeraystaan waxaa la idhaha atuqiya atuqiya marka kolley gacmo markaa yuhuudeed ayaa iyaga markaa ku jira waxyaalaha muctiqaadaadkooda ugu waaweyna markaa khatarta waxaa kamid ay aaminsan yihiin saxaabada nabiga inay tagfiiriyaan waxay ka soo rima dhowr saxaabi shan saxaabi toddoba saxaabi meelaha saxaabadii nebiga oo dhan waxay dhahdaan waa gaalo marka loo keeno markaa fadaaishii saxaabada leebal fadligaa ka waran saxaabigaasi markaa sooka nebigu sidaayey ilaahaysa waa amanay saxaabada waxay wa intaanay ridoobin intaanay ridoobin saxaabadu ayaa ammaanta la ammaana markaasaa shekh islam ibnu taymiya wuxu yidhi raxmat ullaahi tacaala caleyh cali bin abi aalib kanay markaa yidhaahdeen waa ilaaha iyo meela qaar ay odhanayaan ma waa nebiba fadaaishan ay u sheegeen qaarkeed ay saxiixa tahay fadliga aan saxiix waxaa la odhan karaa bal ka warran haddii laydinku rogo la yidhaahdo naasibadu ay tidhaahdo waa intaanu calogidoobin de intaanu calogidoobin waxay ka jawaabeen heli maayaan bu leyahay shekh islam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh markaas saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay markaa tagfiiriyaan ay gaalo ku tilmaamaan sidoo waliba ay sii nacaan saxaabadu say u kala dadaal badnayd ee diinta ay ugu kale markaa heeliyeen sida cumar iyo abubakar oo kale aad ay markaa markaa ufogeeyaan oo yidhahdaan ninka labadaa markaa sanamay qurayshin bay labadii saname quraysheed ayay yidhaahdaan labadaa markaa waxay u calaamadsadeen markaa gooni ay ula baxeen maanaa diinta nusrada labada saxaabi markaa ay u nusreeyeen ilaahay subxaanahu watacaala gacantooda khayr badan uu kusoo hooyey waxyaalaha markaa ay aaminsa waxyaalaha kale markaa sameeyaan waxaa kamid a ama markaa muctiqadooda muctiqadaadkooda fasidkaa kamid a waxaa la yidhaha itnaa cashariya oo idhahdaa marka adduunka waxaa soo mari doona koob iyo labiyo toban markaa imaam oo aimada marka ahlubeytka kamid oo macsuumiina aimadaas waxay agtooda aaminsan inay ka fadli badan yihiin ambiyada oo imaam marka imanka kumayni oo kale kutubtiisa wuxuu ku qoraa aimada iyadu waxay ka fadli badan yihiin ambiyada aimada markaa shiicada iyo markaa ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diro waxaa fadli badan bu ihahay marka aimada iyada ayaa fadli badan sidoo kale waxyaalaha markaa ay aaminsan yihin waxaa kamid a waxyaala markaa khuraafaat iyo markaa gaalnimo iyo kufriyaad fara badan waxyaalaha aynu sheegnay waxyaala markaa ka badan ba ah waxaa jira risaalad laga qoray oo la yidhaahdo oo lagu qoray ninka u bixiyey ninka qoray lilahi uma litaariikh lilaahi uma litaarikh ayuu bixiyey waa risaalada runtii aada u fiican oo aada u qiimo badan risaalada lix arrimood buu kaga warramaya oo shiicadu ay leedahay lixdaa arrimood wuxuu odhanaya waxaa kamid a qodob odhanaya shiicada ahlu sunnaha mawqifay ka taagan yihiin kutuba shiicada waxaa ku qoran buu sheekaasi odhanaya raxmat ullaahi tacaala caleyh nin suniyo keliya dishaa wuxuu udhigmaa sideetan yahuudi nin suniyo keliya dishaa muxuu dhigmaabaa ku qoran sideetan yahuudi marka intaad sideetan yahuudi raadsan lahayd ood barimi diri lahayd saa dambe saa kun sidaa sanadka dambe sanadka saddexaad si aad u wadi lahayd oo sideetan aad tirsan lahayd xabad suniyo disho ayaa markaa ka qiimo badan kana fadli badan sideetan yahuudi wuxuu leeyahy markaa sheeka kitaabka qore wuxuu leeyahy aabbahay shiici buu ahay salafkiisuna shiicigu markii hore ahaa wuxuu leeyahay habeen baa nin sunniya loo soo hoyday aroortii markuu waagii beriyey ee ninkii sunniga ahaa naga tegey ayuu wuxu hi aabbahay wuxu hi hala gubo faraashku ku seexday fileerkina xalay waxoogidna hala jebiyey waayo rushaanta ahlusunna ma daahirto xataa biyu ma daahiriya nijaasadooda waxa weelkay wax ka cunaan ma daahiro jejebinun baa daahirinaysa saasuu aabbahay amray buu leey markaasaa faraashku intaan jiiday ninkii sunniga muslimka xalay ku seexday ee meel cidlaa ku gubay u waa maxay marka dadka suniyiinta mawqifkaasi ka amsaladu ee sheekh islam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caley markuu iska rabdhigaya shiicada iyo khawaarijta iyo maa shar badan wuxuu odhanayaa sheekhu raxmat ullaahi tacaala caleyh oo meelo qaar uu ka odhanaya waxaa jirta buu leeyahay khawaarijtu waxay laayaan buli dadka muslimiinta ah dadka gaaladana way iska daayaan shiicaduna dadka muslimiinta ana way laayaan gaaladana way uduloobaan oo way hoos tagaan gaaladana way hoos tagaanoo intay uduloobaan ayaa muslimiinta usoo raacaan muslimiinta la laayo haddii aad u suurayso ninki khaarijigii muslimkii wuu dilayaa gaalna taaban maayo una tegi maayo laakiin muxuu shiicigu leeyay muslimku dilaya muxuu dheer yahay markuu gaal meel qabsado inuu xagga gaal kasoo jeesto walidaalika shekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa manhaajisana wuxuu ku leeyahay waxaa dhacday bu leeya gaalaa nimanka shiicada la yidhahda ciidooda waa maalinta islaamku jaba bu maalinta ciidooda ay ciidaan ay farxaan waa maalinta islaamka la jabiyo maalinta ay markaa baroortaana ee maalin hoog iyo murugo u hina waa maalinta christanka la jabiyo maalinta christan jabo maalintaa shiico hoog iyo marka habeen baasu ah walidaalika ya sanadkii islaamka uu ku jabay sham meesha la yidhaahdo oo sanad xiliyadii sheekh islaam ibn taymiya kamida ayaa jab baa dhacay niman kristan ayaa muslimiinta soo weeraray markaasaa muslimiinta waxaa la jabiyey markaa sharu haziima jab la jabo kii ugu xumaa markaasaa firxadkii dhinac walba u dhaqaaqay firxadkii waa la ururinayay shiicada ururinaysayo gaalada dib loogu celinayo loogu iibgeynayo qubrus iyo dhulkaasa laga iibinaya dadka muslimiinta marka waa maxay nimana shiicada xaaladoodu waa sida dadka aynu arkaynay markaa qaylinaya markaa iran iyo dhulkaa jooga ama markaa hasan nasrullah iyo muqtada sadr iyo ummadda noocaas iyo idaacadka ila warbaahinta aynu ka maqalna ilaahay subxaanahu wataala markaa waa mushrikiin ag ilahay agtiisa mushrikiin bay ka yihiin oo wax allaale waxay yihiin waliba waxaa laga yaha shirkigaa inay uweliso sanduq iyo diin islaam nacayb iyo diin la dagaalan iyo isagoo mushriga qofku ayaa waxa laga ya hadana isagoo shirki samaynaayo inay diinta islaamka laga yaabo inaanu necbayn oo wixiisan aanu haysan shirki sida quburiyin badani ay sameeyaan oo jeceliya diinta islaamka inu ilaahay subxaanahu wataala unusreeyo laakiin iyagu iyagoo mushrikiin ah ayaa shirkigooda waxa uwehriso sandaqa uwehriso waxay jecel yihiin diinta islaamka in dhulka laga saaro la baabiyo dhulka laga saaro dhulka laga simo oo la baabiyo waxyaalaha la yaab kale kuwa culimadooda sheegta ee dudubka waaweyn xidha ee ayatullah iyo uj xujatullah iyo fulaanada noocaasa markaad wejiyadooda eegto waxay sidoo kale ma tukadaan bashaashaada markay meelaha ka soo baxaan wejiyadooda inay inayna tukan baad moodayso xataa qof sujuud le shiici sujuud laafimayso ila sujuud waa waxyaalaha ilaahay subxana qofku markuu sujuudo markuu ilaahay subxaanahu wataala u caabudo inta badan dadka ama in badanoo dadka kamida sujuudda way yeesheen qaarna ma yeeshaan laakiin ummadda shiicada la yidhahdo khaasatan culimadooda isagoo garhkeela oo duubkii weynaa xidhan oo laga yaabo ayaad qur-aan ay akriyaayo ayaa haddana wuxuu yahay maxay wuxuu yahay wejigiisa aaaar cibaada kamin badan gabagaba ahaan waxyaala calaamaadka o ah ee sheekha markaa qoray lilahi sma litaarikh u dariishanayo nimanku inay yihiin niman markaa gacan gaala ay ku jirto kutubta iyo manhajkooda iyo waxoodaba gaala ay u dejiso ayaa wuxuu leeyahy waxaan ka baxay xawsat alcilmiya alxawsa alcilmiya fi najas najas waxa ku taalla meel la yidhaha xawsa xawsat alcilmiya waxay uga dhigantay markaa najaf waxay uga dhigantay horta kacbadii bay uga dhigantay iyaga najaf iyo karbala iyo waxay uga dhigan yihin kacbada ayay iyaga uga dhigan yihin waxaa ku taalla marka maraakiis aqoonta shareeca ay ka bartaan marka aqoontan markaa shiicada oo manhajkan shiicada muctaqadka shiicada lagu qaato oo maraakiis waaweyna oo qoba ka soo baxa xujatullah iyo aayatullah iyo waxyaala noocaasa la siiyo marka wuxuu leeyahay arrin la yaab buu sheegay wuxuu leeyahay sheekii macalinka noo aha macalimiintaydii waaweynid qaar mid kamid ah ayaa geeriyooday way yimaadaan lakin uma yimaadaan xaja uma yimaadaan dadna wuxuu leey markuu sheekii geeriyooday ayaan is ihi ilaahay igu dhawow maydhitaankiisa mayr sheekh dadna wuxu i waa anaa maydhaayo anaa maydhaayo ilahay igu dhawaan ila xasanaadbaa laga helay qof muslim oo la maydhe ninkii markaa maydhistiisu diyaarinaayay faidaa huwa kayru maktuunin maba xalaalaysnaba sheekh sheekhu maba gudnaba ya maba gudnaba waxa laga yahuudi ahaabaa laga yaa duubka xidhay waan yaalu kuli waan kajecay waan kajecay waxay kujcisay ugu noqotay ninkii aan maydhaayey oo aan xalaalaysnayn marka waa maxay waxaa aragteen ayatullaayaasha iyo fulaanadaasi waxaa laga yaaba asalkoodu inuu yahuudi yahay yahuud ay yihiin islaamka markaa kusoo dhex dhoobanaysa oo calaamaadka ay leeyihin shekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh uu tilmaamo waxaa kamid ah wuxu uhi khawaarijta waxa adag inuu hogaankooda qabtin inaan khaariji ahayn inaan caqiidadan khawaarijta aan aaminsanaynin inuu hogaankooda qabto taliyo u noqdaa way adag tahay buui laakiin shiicada waxaa laga yaaba inu kusoo dhex dhuunto mid aan markaas sindiiqoo yahuudi oo hogaankooda qabto sidaa hogaankooda kula wareego arrinta ah marka xajka waa miyay yimaadaan xajka waa yimaadaan lakin xajka ma yimaadaan meelaha xabaalahooda waxay dhahen marqad marqad alawliya marqad alxasan marqad alxusein marqad fulan marqad macnaheeda miyaa garanaysa xataa dhimasho uma ogola dadkan ay caabudayaan waa marqad waa halkay hurdeen markaa markay yimaadaan markaa sucuudiga maka iyo madiine markay yimaadaan waxay dhahen waxaan soo booqanaynaa markaa marqad alawliya awliyada ilahay in ilahay hurdeen xabaalahan waxa u yaqaan dul marqado la hurdo oo markaa aan cidba ku dhimana markaa cidba aan laba cidba ku aasan cidba markii markaas aanay ahayn markaas haadihi xaalatu shiica marka shiicada xaaladooda waa kuwaaso de waxba yaan lagu dabsamin hadalada markaa ayaatulayaashan ay maraykanka iyo gaalada had iyo jeer ku cambaareeyaan ilkaabas hoostay ka xidhiidhsan hoostay gaalada kala soco iyaga markaa markaa ka shar badan sida sheekh aimadu ay tilmaameen yahuud iyo kristanka iyaga ka shar badan